barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimyada geeska afrika iyo caalamka dhanood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin saddex iyo labaatanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wadajir een kaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caqabadaha soo waajaha dhallinyarada wax qora ee magaalada muqdisho waxaa jira dhallinyar badan oo fikir iyo hal abuur leh laakiin waxay ku niyad jabaan dhallinyartaasi marka dad iyagu ama maal haysta ama ka dhaqaalo fiican ama ka agsas wanaagsan ay fikirkii ka xadaan dhallinyartaasi islamarkaana ay ku dhiirin waayaan oo odhan waayaan hore u sii socda fikirkii intay ka xadaan iyagu ay samaystaan dhallinyartaasi way niyad jabaan inta ugu badna niyadjabka waxaa ku haya dad iyagu agsas badan leh oo awoodo badan leh
waxaa kale oo aad maqli doontaan gabar qurba joog oo ka warramaysa cashiro la xiriira waxyaabaha dabiiciga ee haweenku ay isku qurxiyaan
waa hagaag dhegaystayaal waa codka fanaanada nastaaxayn dhaw waxaa filaya inaad dhammaantiin wada garateen idaacadda intaan ku guda jirno ayaad dhegaysan doontaan dabcan sida oo kale waxa aad maqli doontaan dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida kooxda al-shabaab ayaa saaka waa berigii weerar ku qaaday saldhigga ciidamada soomaaliya kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose wararka ayaa sheegaya in laba baabuur oo qaraxyo ah ay ku weerareen goobtaasi sarkaal u hadlay ciidamada ayaa sheegay in afar ay kaga dhinteen weerarkaasi islamarkaana ay kooxda al-shabaab ka dileen toddoba shabaab ayaa iyaguna dhinacooga sheegay inay saldhiggaasi qabsadeen islamarkaana ay ciidamada ka dileen toddobiyo labaatan hase yeeshee ma jiraan warar madax bannaan oo si rasmiya u xaqiijinaya warkaasi amaba sheegashadoodaasi inta aan idaacadahayaga ku guda jirno wixii warare ka soo kornaa ayaad ku maqli doontaan sidoo kale
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in qarax shalay ka dhacay gaarka garoonka dowladaha caalamiga ee kabuul ay ku dhinteen ugu yaraan lix iyo toban qof lixdan kalena ay ku dhaawacmeen afhayn u hadlay booliiska oo magaciis la yidhaahdo xaashimatullah sadnikais ayaa waxaa u xaqiijiyey v o ed ah in qof bom isku soo xiray uu qaraxaasi geystay kooxda daacish ayaa wakaaladdeeda wararka ee amaq waxa ay ku sheegtay inay ka dambeysay qaraxaasi
mar kale dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaanudi leenahay duhur wacan oo wanaagsan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatanna muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyaro badan ayaa bandhiga buugaaga soo bandhiga buugaaga ay qoreen islamarkaana ay ka qoraan waayaha nololeed ee ku gadaaman waxaana dhallinyaradaasi inta badan ay bugaagtoodaasi ku soo bandhigaan munaasabado ay u abaabulaan amaba ay u qabanqaabiyaan ururo iyo weliba xarumo ay dhallinyarada kale leeyihiin hase yeeshee marka taasi laga yimaada waxaa jira caqabado soo waajaha inta ay ku guda jiraan qoraalka bugaagtaasi iyo weliba marka ay soo saaraan ay bulshada u soo bandhigaan warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir okey muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya dhallinyarada leh hal abuurka iyo qoraalnimada waxaase dhallinyarada si haysta caqabado waaweyn kala kulmayaan suuqyada marka loo eego in dadka aysan ka iibsan buugaagtooda qoraaga oo adag iyo sidoo kale in dadku aysan u arag qoraalka ay samaynayaan mid waxtar u leh bulshada ay ku dhex nool yihiin cabdulqaadir cabdi axmed jubba waa guddoomiyaha naadiga helin hayaan oo ka mid a qorayaasha wax ka sameeya gudaha soomaaliya gaar ahaanna muqdisho bal waxaan weydiiyey aragtida dhallinyarada iyo sida hadda ay tahay iyo culayska xagga qoraaga iyo qoraalkuba inuu dadku dadkeenna soomaaliyeed fahamkiisa iyo waxtarkiisa qiimihiisa inay fahmaan ina aad u adkeed hadda laakiin waxaa moodaa samooyinkii ugu dambeeyey ama saddexdii sana ama afartii sana ugu dambeysay in jawiga iyo wacyiga dadka bulshada ay haystay inuu xoogaa isoo bedelay oo ay fahamkii afka iyo dhaqankii hiddihii iyo qoraalkiis waxaas in xoogaa wax ka soo fahmayaanoo meeshii shalay la joogay in xoogaa dadkii ka soo dhawaadeen wax ka soo fahmayaan cabdikariim maxamed guruun waa aasaasaha iyo guddoomiyaha ururka qalin qaran waa qorayaal badan ayaa ku midaysan waxayna hadda ka shaqeeyeen horumarinta afka soomaaliga waxaan weydiiye bal caqabadaha uu ka sheekeeyo jubba ma yihiin kuwa jira way badan yihiin wayna jiraan runtii dhallinyarta soomaaliyeed muddooyinkii u dambeysay gaar ahaan magaalada muqdisho oo kale saddexdii sane u dambeeyey isbeddel weyn ayaa ku soo dhacayey waxay fahmayeen fikir wanaagsan oo waxay ku dhiiranayeen inay wax qoraan waxaana waxaa ka bedelay naadiya ayaa magaalada muqdisho aan ka aasaasnay saddexdii sane u dambeeyey oo ka shaqaynayay dhallinyarta inay halabuurkooga kor u soo qaadaan waxaa ka mid ah naadiga akhriska qoraalka banaadir waxaa ka mid ah naadiga akhristayaasha xamar naadiga hilinhayaan saddexdaasi waxay ka qayb qaateen kor u qaadidda fikirka dhallinyarta waxaa jira caqabado waaweyn oo ay kala kulmayaan suuqa marka loo eego qoraalka ay sameeyaan buugaagta dhallinyaradan ay geliyaan maskax iyo maalba dadkuma iibsadaan waa kan cabdulqaadir jubba oo ka hadlay arrintan waxaa caqabad ka soo taagan tahay buuggan qoraaga marka waxbuu sameeyey nuucu doona ha aatay wixii waa la sameeyey wuxuu rabaa wixii inuu daabaco lacagtii haddana uusan helayn waxaa laga yaaba meesha haddaa ugu yar ama ugu macquushin magaalada markaa fiirso in buugga saddex doolar lagu sameeya buugga weliba aad u yar saddex doolar xataa ugu yar laga soo qaaday konton buug markuu qofkan u baahan yahay marka in saddex buug uu ku daabacdo markii loo baahan yahay waxaad moodaa in xoogaa ee meeshaas ay adag tahay oosan boqol konton doolar qofka uusan sahal ku keeni karin waa ka soo gudbay tay waaba la helay xitaa lacagteeda way timid suuqiyaa laysugu yimid waa meesha ugu daran ay bulshada ka dhimatay ee dadkeennu ay aada uga liitaan inkastoo hadda wax yar lasoo kacayo suuqii anigu marka qofka marka qoraaga buugga uu soo qaado ee suuqii uu keensado way adag tahay buuggii inuu socdo hadda badanaa waxaa la sameeyaa naadiyada loo keenaa naadiyada bandhigya u sameeyo marka buugga bandhiga loo sameehaya marka buugga bandhig lama gato iibsiga wuu yaryahay xataa dadaan kusoo casuunnaa kaba soo qaba hoolaan tagnaan karaynaa oon qoraaga boor u sameynaa boorkaan u sameynaa dadkii bulshadaan kaga soo qayb gelin waxa laga yana markay afar boqol qof ay kuu timaado in wax ka yara boqol qof ay buuggii iibsato cabdikariim maxamed guruun ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in fikirka la kala xado taasina ay keentay in dadka qaarkood aragti wanaagsan oo ka guuxaysay aysan bannaanka la imaanin muddooyinka u dambeysay waxaa jira dhallinyar badan oo fikir iyo hal abuur leh laakiin waxay ku niyad jabaan dhallinyartaasi marka dad iyagu ama maal haysta ama ka dhaqaalo fiican ama ka agsas wanaagsan ay fikirkii ka xadaan dhallinyartaasi islamarkaana ay ku dhiirin waayaan oo odhan waayaan hore u sii socda fikirka intay ka xadaan iyagoo ay samaystaan dhallinyartaasi way niyad jabaan inta ugu badna niyadjabka waxaa ku haya dad iyagu agsas badan leh oo awoodo badan leh caqabadaha waaweyn ee dhallinyaradan ay ku soo xooriyeen aragtidooda waxay ahayd inaysan jirin maktabado qaran oo waaweyn oo diburaac looga sameeyo sheekooyinka soomaalida la xiriira marka laga reebay maktabadaha qaar ee sida gaarka loo leeyaa laga helayo buugaag ay qoreen shakhsiyaad carbeed iyo kuwo kaloo ajaanib ah taasay ku yar tahay helidda aragtida soomaalida waa kan cabdulqaadir jubbo arrinta ka hadlaya
dhibaatada jirtaa waxaa ka mid horta qoraagii waxbuu wax ka qoraayey ama dhaqanka bulshada soomaaliyeed wax ka qoraayey ama mowduuc ama fahan gaar gaar inuu wax ka qoro rabay wuxuu rabaa inuu tixraac sameeyo hadduu galka gala internetka uga sooskay hadduu galaahe tixraac soomaali inaa helaa way adag tahay shalay waxaa la samayn jiray waxa loo yaqaana buukaashi qofka markuu qoraaga wuxuu samayn jiray maktabadii qaranka iyo maaluhu tegi jiray waxaa yidhahda buukaashi uu samayn jiray buukaashigiina male buugan wax ka qorayso yaa hore wax uga soo qoray iyo midna ma laha annaga dhibkana haysto waxaa ka mid ah haddaad xitaa annaga dhibka ugu weyn cabdulqaadir oo bulshadeennan haysto annaga dhanna wada haysto aan aragna waxaa ka mid ah haddaan u baahan inaan dadkeenna bulshada mujtamaceena wax ka qornaa qoraan noocaas ama mowduuc noocaas ama fikir noocaas ka hadla way yar tahay waa niman caddaana waxaa laga yaabaa inay arrimaheena ama waxa mowduuca waxa aan ka ina wax ka qoreen waana sababta hadda ciladaha markii hadda aragto tixraac qof hadduu u baado inuu adig kuma soo wacayo internetku faahfaahinta wuxuu u baahay intuu gelsho iyo wuxuu u wacay qoraaga ajnabiga ee boogii qore wixii uu raadiyahayay horta dhibka ugu weyn hays waxay tahay tixraac la-aantu maktabada ma jiraan maktabada qaas loo leeyahay way jiraan haddaa iyaga siisaan u tagtaan waxay ku leeyihin xataa inaad akhriso waqti ama lacag ku akhriso ama si oo mutadawacnimo xataa bilaasha ku akhri laakiin inaad kasoo qaado kasoo amaahato oo tiraad berriyaan soo celin karaan dhahdan way adag tahay dhaqaalihina ma awoodid inkastoo dhallinyaradan ay dadaaleen haddana waxaa jira caqabado waaweyn oo ka haysta suuqa sida in laga xado aragtidooday hal abuurkaay la yimaadeen iyo aragti guud oo aan midaynaynin hal abuurka marka laga yimaado in la kala dhaltaalo hal abuurkooda cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qurbajoog badan oo ku nool yurub iyo maraykanka ayaa sanad kasta waxay dib ugu laabtaan wakhtiga xagaaga deegaanadooda waxaana marka laga yimaado inay soo arkaan qoysaskooda ama deegaanadaasi ay soo kala bartaan ayaa sidoo kaleeto waxaa jira qaar ka mida dadkaasi qurbajoogta ah oo inta ay dalka joogaan bulshada uga faa'iideeya aqoontii ay kororsadeen fuusiye cali caraale waxa ay ka mid tahay qurbajoogta dib ugu laabatay magaalada borama waxaana haweenka ay siisaa cashiro la xiriira waxyaabaha laysku qurxiyo waxaana u warantay waryaheena v o a xaashim sheekh cumar good waxaan ka imid wadanka maraykanka gaar ahaan ohio columbus waxaan ku noolahay magaalada borame waxaan uga faa'iideeyaa dadka maadaamoon arkay bulshadii isku jiraan dad maxaahed lacag leeya dad masaakiin ah marka wixii halkaa kusoo bartay adugu glass baan halkaa shan glass oo kala caynan soona qaatay waxyeelooyin kalena caadihan buugaan soo yibidaan ka faa'iidaystay ina maskaxdeeda kolkaa dadkii waxaan la jeclaaday inay waxaan garanayo inaan u faa'iideeyo oon dar ilaha uga faa'iideeyo dhinac walba qof walba oo qusaynaysa yar iyo weynba oo ganacsiga samaysan karo kolka taabaan la jeclaaday oon uga faa'iideeyaa toddobaadkiiba mar brograam baxa magaalada boorame waxyaabaha markaa dadka aada uga faa'iideynayso ee aada u soo bandhigayso ma dugsi ayaad ku bartaa mise waxaad ka bartaa warbaahinta
waxaan ka baraa warbaahintan ka baraa laakiin waxaan ku talagalay rabadaanka markuu naga dhammaado meel iskuol private a nimadii lahaa ee maamulka ka ahaa ayaan fasax ka qaatay inaan ardaydaana ku baro waa lay ogolaaday laakiin rabadaankii dib inooga dhacay ardaydii oo ka kala yarba baxday baan taana dib uga yar hakaday waxaan ku baraa caadi ahaan xalka tv-gan ka baraa oo bulshada uga baxa magaalada dhexdeeda loo kala
maadaama aada uga jeedinaysay casharada iyo waxbarashada dhinaca warbaahinta say dadku uga faa'iidaysteen waxyaabaha kaaga soo noqonaya ay dadku leeyihiin casharadaadi waan ka helay say u jeclaysanayaan waa sidee adu dadku way ka heleen aad bay uga heleen kolkaas ka aragteen facebooka shukri mayne inantii ka horreysay aad bay dhinacayga uga soo dirayeen maxaa la idhaha commentka oo way ka heleen bay waan ka heleen bay idhahdeen waan arkay dad wixii wax ka sameeyey oo suuqa alaabihii qaar ku dhigay aduu saddex saddex shay inan ka samayso ganacsi alaaba wax iibin jirta oo ku dartayna waan arkay inkastoon dee dadkii aqoon oon oon wada magaaladii de oon wada ogaan karin gunteedii laakiin way jiraan dad fara badan oo ka faa'iidaystay
marka waxyaabaha laga faa'iidaystay ee dadka ka ganacsada ee ganacsiyada kala duwan ay kusoo kordhiyeen ganacsigooda ma noo tilmaami kartaa sheeyadaasi
waa waxyeelooyinka maxaa heeday aduu gabdhahu isticmaalaan weyn oo gabdhaha taas gabdhahay khaas u tahay wixii maxaa heeday laysku qurxinay noqoto adu wax jirka waxyeelooyin la isticmaali unbay ahayd kolka gabdhuhu taabay ka faa'iidaysteen laakiin faa'iidadaas keligeed maahine faa'iidadu way fara badan tahay waxaan dadka usoo bandhigay dhinac kastay gashaa hadday guryaha noqoto hadday kuwan farmijerka noqoto hadday quruxda noqoto hadday jacaylka noqoto aduu lama koobi karayo laakiin haddii galaas ahaan laga bixi si leelaa ama boogaan laga qorti idhaahdo wax fara badan bay galaysaa sanadii waxbay tahay waxaan
waxyaabaha laysku qurxiyo ee bal waxyaabaha laga samaynayo waxaa laysku qurxinayo ee aad gabdhaha barto ayaan doonaynaa inaad iyaga laftooda bal tilmaan naga siiso
waxyeelooyinka isku qurxinaya wax sida oo aad xoog sii farbadan xooga ma sii saarin laakiin xoogaa baan aan saare waxaan xoogaan waxaa taana u saare oo igu kaliftay waxaan halkaa kusoo isticmaali qaar way tahay oo qofkii wuxuu uu hubo uu ka warkeenay inuu dadka u faa'iideeyo wuxuu hubin maaha inuu faa'iideeyo maadaama ay gabdhihii yaraa dirirka iska qaadeen qaar kansarba ku dhacay la yidhi oo xitaa guryahooga qaar lay tusay oo ku dhintay sida jirka intay caddeeyeen iyo dumaro waaweyn iyo kii wadcayda fadhiyo kolkaa waxaan u bandhigay waxyeelooyinka la cuno carabtu waxay tiraahdaa quruxda waxay ku jirtaa madbaha kolkaa wixii la cuno oo caloosha galaya inaad jirkii la marso waayo haddaad khudrad badan isku badiso wixii akhtarka iyo wixii aad khudrad oo dhan xawaashkii isticmaashid dee quruxdii jirkaaga way ka soo baxaysaa kolkaa waa wixii la isticmaalayay cuntadii dabiiciga xalaalna ahayd culimmadana markii la weydiiyey oon xataa xaggaana ku weydiiyey dadka kalena weydiiyeen wixii quruxdaan fasaad aan gelayn oo istraaf galayni waa la isticmaali karaa baa layidhi kolkaa hadday boorash noqoto aduu caaniniido noqoto aduu ma koobi karayo kokanad wax yeelooyin fara badan oo oo la cuno weyaan laakiin wax aan la cunin oo xaaraan ama khansiir ku jira ma yihiin waxaan u faa'iideyna walaalaha
marka waxyaabahaasi ee, waxay marsadaan maaha laakiinse waa waxyaaba ay fitamiinis iyo ka helayaan in jidhkoogu uu isku bedelo marka ay cunaan soo ma ee waxay ismarinayaan maaha
cunista waxay cunayaan waan u sheegay laakiin tan waa waxay ismarinayaan waa wax wada powdher ood powdhera qaar ood ridqanaysid iyo qaar iska diyaaroo iska ridqan oo laysku dardaraya aan waxba noqonaynin aan waxba noqonaynin oo markaas caag yar bay ku shubanaysaa kolba intay doontay kasoo qaadanaysaa ay ka isticmaalaysaa taasi waxay ahayd foosiya cali caraale oo ka mida dadka qurbajooga ee fasaxa ku yimid wadanka gudihiisa oo aan ka wareysanaynay waxyaabaha ay u faa'iideeyaan dadka ku nool ee, wadanka gudihiisa gaar ahaan magaalada boorama oo ay fasaxa ku joogaan ugana faa'iideynayaan waayo aragnimadii iyo aqoontii ay kusoo barteen qurbaha gaar ahaan wadanka maraykanka
waa hagaaga waxaa waraysigaasina foosiye la yeelanayay wariyahayaga magaalada boorama hashim sheekh cumar koot haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta gelbis iyo weliba codka fanaanada nasteexayndho
reer gobol dhigihiisiyo waagaha farhooso gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxarad bale reer gobol dhigihiisiyo waagaha farhooso gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxarad baleeye gayaanadii istahoorto how jacaylka hadaguya aan badan kaa waxa u culayseen haddaan caawa godolkiyo gaxadhiisi mahaasheen gayaanadii istahoorto how jacaylka hadaguya aan badan kaa waxa u culayseen haddaan caawa godolkiyo gaxadhiisi mahaasheen allahu gura barmaaqyo kugasiiman ubado noqogay harqaylo merihiisa gurata amin allahu gura barwaaqyo kugasiiman ubado noqogeen harqaylo merihiisa gurata amin gurya bilaha weheniyo waagixisi xanaado gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye guri bilaha weheniyo waagixisi xanaado gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye gololays ku siiyo gacanqada afgarashaleeye gayaanadii isu ordahow
indho ayaa heestaasi galbis ku luqeynaysay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqdaadadka dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijka dubaadka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa tartanka somaali wiik ee lagu soo gebagabeeyey magaalada toronto ee waddanka kanada maalintii shalay axadda ahayd ee bisha julaay tartankan oo sanad kasta la qabta ayaa muddo sana lasoo qabanayay sida ay qabanqaabayaasha tartankan ay noo sheegeen waxaa ka qayb galay sanadkan kooxood oo ka kala socday waddamada maraykanka yurub meelo ka mida iyo sidoo kale waddanka kanada oo tartanka martigelinayay ciyaartii kama dambaysta ahaana waxaa fainalka isugu yimid laba kooxood oo toronto ka socotay kadib markii samafaynaali ay kasoo kala adkaadeen laba kooxood oo kale oo ka kala socday magaalooyinka matanaha st paul iyo minneapolis ee gobolka minnesota oo waddanka maraykanka haddaba guud ahaanba barnaamijka faaqidaadaka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa ciyaarahan somaali wiik ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada toronto waddanka kanada oo koobkana ay qaadatay kooxda f c hilaac oo ka socotay magaalada toronto kadib markii afar gool ee xubay kaga adkaatay kooxda banaadir f c cabdirasaaq cismaan maxamuud cadde oo ka mid ah qabanqaabayaasha tartankan ayaa aanu ku waraysnay gudaha garoonka markii ciyaarahan lasoo gebagabeeyey waxaanu weydiiyey marka ugu horreysa bal inuu sharxaad inaga siiyo sida tartankan ay ku soo bilowdeen tartankan wuxuu soo bilowday addexitobankii julaay wuxuuna ku bilowday shan iyo toban koox caaw oo ah labaiyolabaatankii julaay oo axada waxay ahayd gabagabadii waxaan isugu yimid kooxda hilaac ee reer toronto ah oo west endiga toronto ah iyo kooxda banaadir oo ayadana west end toronto ah oo labadaba ay yihiin reer toronto waxaana guusha ku raacday hilaac ay ku badisay afar iyo bir marka waxaad sharaxaad naga siisaa tartankan sanad kastaad qabatiin sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadihii hore sanad walbaan qabannaa waa sanadkii siddeed iyo labaatanaad aan qabanayno cayaarahan laakiin sanadkan waxaan ugu magac darnay halyeegii sboortiska ee faarax weyliye cabdiwsinjiko taas oo uu naga codsaday halyeegii weynaa ee xulka qaranka loo yaqaano sitey dadkan u yaqaanay maxamed ismaaciil oo degan waddanka ingiriiska magaalada london ayaa nooga codsaday aan haddaan nahay ururka today toronto development association of youth oo cayaaraha ku qabta soomaali week toronto ee sana u dambeysay inaan magaca sanadkan u bixino koobka faarax weyliye cabdiwsindirka waana ka aqbalnay waxay ahayd taariikhdu markay ahayd labada kun iyo sideed iyo toban toddobiyo tobanka ee lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay waxaa jira dhacdooyin noocan oo kale in la qabto way adag tahay marka iyadoo ayna jirin cid taageeraysa marka haddaad ku dartid cidda tartankan idinka taageerta sanad kasta suuragelisana inaad qabataan
waxaa horta waxaa ilaahay qudraddiisu weeyey inaan sanad walba qabanno waxaana aad noo taageero ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada ajanabi ee ugu horreeyaan hudhud coab taxi city taxi juba express xawilaadda amal xawilaadda helt max physiotherapy doctor xaashi iyo kuwo kaloo halkan lagu soo koobi karin waxaa kaloo ka mid ah ajanabiga corseti mid bakaris iskaali mid bakaris iyo dadweynaha toronto oo ah ka gaarsiiyo gato waxaa la yidhahdo season bass oo labaatan dollar ah nagu tawaraco saasna ayaan ku qabannaa cayaaraha ugu dambayntii marar badan waxaa dhacdaa haddaan weydiiyo in dhallinyarada maadaama ay ciyaarahan ku lug leeyihiin in dhallinyaro qaarkood ay falan aan wanaagsanayn ay ku dhacaan oo qaarkood dilal iyo waxyaaba noocaas oo kale ay la kulmaan marka dhacdooyinka noocan oo kale oo ciyaaraha maxay ka beddeli karaan nolosha dhallinyarada qaarkeed laga yaaba in waddooyinkaasi qaldan oo dhibaatada u keenaysa in noloshooda ay ku waayaan ay ku dhacaan waxaa horta ugu horreeya muhiimaddu tahay isarag dhallinyarada isaragtaan isbartaan maadaama ay ka yeelimaadaan qaarado kala duwan magaalooyin kala duwan iyo magaalada toronto dhexdeeda waxay tahay wakhtiga keliya ay dhallinyarada isku arkaan wakhtiga iskualka xihan yahay ayna samayn lahaayeen falmooyin xun sida guryahooda ayagoo jooga ama derbiyada taagan laakiinse cayaaraha socdo marka wakhtigaas ma haayaan waxay ku mashquulsan yihiin si cayaaraha ugu qaybgal lahayn waana arrin muhiima in isboortiska la hormariyo because waxay ka celinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada degan toronto waxyaalaha duurjoogga ah aad buu mahadsan yahay kaasi waxa waa cabdirasaaq cismaan maxamuud cadde oo ka mid ah qabanqaabayaasha ciyaaraha somaali wiik ee magaalada toronto ee waddanka kanada guud ahaanna barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulanto dambe nabadgeliyo
cufaan oo barnaamijka ciyaaraha inoogu soo diyaariyey magaalada toronto ee wadanka canada dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadaynu kusii dhownahay haatanna aynu mar kale dibu jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanka cabdinuur alaale daruuruhu ku curtaano xareed xareed ku dabaalataa intay deeqda eeba maqan tahay waxaan filaya dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen fanaanka cabdinuur alaaleh waxaana gebagabahayd heestaasi idaacadda doornama barnaamijka dhallinyarada maanta waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiid maxamuud suruuc ciidla tan iyo intaynu afarta galabnimo isugu iman doono idaacaddan idaacadda xigta waxaan idin leenahay nabadgelyo